halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhagaysataan mawjadaha gahgaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggeena internetka oo aad si toosa nooga dhagaysan kartaan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina toddobada bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta ah hadahan oo kale aan idiin soo gudbino
in labadii kun iyo labadii aan marka adkaannay haddana aan joognay muddo dan labadii kun iyo shantii
kaasi waxau ahaa dhaktar cabdi cabdulle xirsi oo ah dhakhtar cudurrada faafa codkiisana waxa uu ka mid yahay dood ay dhakhaatiir ka qaybgalayaan oo cudurka dabaysha la xidhiira oo v o eedu dhowaan ay ku qabatay magaalada nairobi goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale ee aad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada muqdisho iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dalka faransiiska ayaa bilaabi doona inuu sameeyo duulimaadyo uu dusha kaga eegayo dalka suuriya faransiiska ayaa laga yaabaa inuu ku biiro isbahaysiga maraykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira ururka isis madaxweynaha faransiiska francos holland ayaa arintaasi isniinta maanta ah sheegay diiradaha dagaalka ayaa horey uga qayb qaadanaya ee faransiiska weerarada lagu haya mintidiinta isis ee dalka ciraaq hase yeeshee faransiisku waxa uu noqonayaa dalkii koowaad ee reer galbeed ah marka laga reebo maraykanka ee ka qayb qaadan doona cirka ee suuriya madaxweynaha faransiiska holland ayaa caddeeyey in aanu ciidan dhulka ah u diri doonin suuriya dalkaasi oo ciidamada dowladda mucaaradka iyo kooxaha ururka alqaacida ku xiran iyo kuwa isis ay ku wada dagaalamayaan
qulqulka dadka qaxootiga ee ku sii jeeda yurub ayaa sii socda maantaoo isniina iyadoo marinka dalka hungari uu ka yara dabacsan yahay sidii uu ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay markii waddankaasi ku yaalla bartamaha yurub uu isku dayey inuu ka hor joogsado dadka muhaajiriinta ah inay uga sii gudbaan dalalka qaniga ah ee yurubta galbeed hungari ayaa hadda bilowday in ay soo dejiso wakhtiyada tareenada ee tegaya dhinacaasi australia halkaas ka baxa gaar ahaan xarunta tareenada ee keliti ee magaalada budapest halkaasi oo ah goobtii booliska dalkaasi ay dad qaxootiah oo doonaya inay tareenno u raacaan australia u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa diyaaradaha dagaalka ee turkiga ayaa qaaday weerar ay sheegeen inuu jawaab u ahaa weerar dagaalyahanada kurdiyiinta uga geysteen kolonyo ciidamo ah xadka turkiga uu la wadaago dalalka iiraan iyo ciraaq milatariga ayaa sheegeen isniintan in diyaaradaha dagaalka ee f or iyo f sixn ay weerareen saddex iyo toban bartilmaameed oo la sheegay in ay joogeen dagaalyahano ka tirsan xisbiga la mamnuucay ee b k k macadda khasaaraha weerarkaasi uu geystay axaddii ayaa dagaalyahanada b k k waxay weerar bambaano oo wadada hareer lagu aasa la eegteen kolonyo ciidamo turki ah halkaasi oo laba gaari ay waxyeelo xoogani soo gaarta ayna ku dhinteen tiro aan la cayiman oo ciidamo turkiyiin ah madaxweynaha turkiga erdogan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida askarta waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu yimid xilli ciidamadu ku guda jireen howlgal miino baaris ah
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegaystayaal iyadoo weli meelo badan oo afrika oo ay soomaaliya ku jirto laga hadalhayo in muddo sanad ah oo aan cudurka dabaysha lagu arag ayaa v o edu ay dood arrintaasi la xidhiidha ku qabatay dhowaan magaalada nairobi doodaasi oo ay dhexdhexaadinayso wariyaheena falastiin iimaan oo xilligaasi safar shaqo ku joogtay magaalada nairobi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada dood gaar ah ooaanu ku eegayno muddo sanad ah oo aan lagu arag cudurka dabaysha guud ahaan soomaaliya iyo dalalka kale ee geeska afrika doodan oonu ku qabanayno magaalada nairobi waxaa ka qaybgalaya dhaktar cabdi cabdulle xirsi oo ah dhakhtar ku takhasusa cudurrada faafa dhaktar nasra xabeeb yuusuf oo baratay cudurrada guud daktar khadiija salaad aadan oo ah dhakhtar caafimaadka bulshada ah iyo dhaktar cabdulqaadir xuseen warsame oo ku takhasusa cudurrada lagu kala qaada galmada iyo kuwa ku dhaca dhimirka dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada dood qayb ka ah barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha haddii aan barnaamijka gudagalno hal sana cudurka boolyada laguma arag dalka soomaaliya haddaba maxay la micno tahay inaan hal sano lagu arag cudurka bolio dalka soomaaliya waxaan ku horumarayaa dr cabdi cabdulla waa mahadsantaha falastiin waxaan runtii u arkaa fursad weyn sidee loo arkaa macnaha hal sano oo lagu ciribtaray oo laga waayay soomaaliya bolio waxaan u aragnaa inaysan ahayn markii ugu horreysay oo laga waayay soomaaliya waxaa loo arkaa macnaha shaqo badan oo la qabtay markii cudurku dilaacay virusku oo ku baahay soomaaliya inta badan laakiin taas macnaheedu maahan inaan ka adkaanay cudurkii waxaan soo xasuusanaynaa in labadii kun iyo labadii aan marka adkaanay haddana aan joognay muddo dan labadii kun iyo shantii uu dib usoo noqday ilaa labadii kun iyo toddobadii haddana mar kale aan ka adkaanay labadii kun iyo toddobadii iyo labadii kun iyo saddexdii iyo tobankii ayuu haddana ka naga maqnaa labadii kun iyo saddexdii iyo tobankii ayaan bilownay dagaalkii haddana waxaan ka adkaanay hal sano marka waxaas fursadahaas macnaha ah inaan uu noo yimid cudurkan ka adkaan laakiin shaqada noo taala waxay tahay inuusan soo noqon so fursaddaas ayaa jirta waa mahadsantahay dr cabdi waxaan siinayaa toreysa nasra xabeeb yuusuf بسم الله aad baa waxaan ugu mahad celinayaa idaacadda v o a oo noo suurtagalisay barnaamijkan quruxda badan ee wacyigelinta dabaysha waa fursad runtii aada u weyn in aan aragno in cudurka dabaysha soomaaliya oo waxaweyaan uu ka guuray laakiin suu dacta cabdi cali u sheegay ma ahan markii u horreysay oo aan aragno in cudurkan la waayo mar kasta waa la waayaa laakiin wuu soo laabtaa waxaan rajaynayaa inaan mar walba ku dhiiranaano wacyigelinta iyo baraarujinta cudurkan sidii aan u dhidibtiri lahayn aad baana usoo u mahadsantahay waxaan siinayaa khadiija salaad aadan oo caafimaadka bulshada ku takhasustay haye khadiijo hal sano kadib cudurka dabaysha oo soomaaliya laga waayay maxay la micno tahay بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aadaa ugu farxsan inaan barnaamijkan ka qayb galay oo wacyigelinta booliyada ah waxaan leeyahay hal sano ka bacdi waa la waayay Ha- waa dadaal dheeraad iyo ilaahay een, ilaahay mahadis maadaama aan ka guuleysanay hal sano ka bacdi laakiin waxaan leeyahay dadka dadaalaya oo ku talagalaya inay aada u baabiyeen bahasha een, booliyo cudurka booliyada ah inaysan give up sameynin dadaalkooda aysan dhigin waan dhammaynay ee safaraha gacanta ka taagin welina ay sidii hore aysan usoo noqon siduu dhakhtarka sheegay dhowr jeeroo hore soo noqotay markaana waxaan rajaynaynaa in insha allah ay naga dib dambe aysan noogu soo noqonin haddii ilaahay nagu saacideeyo waa mahadsantahay waxaan siinayaa dr cabdiqaadir xuseen hay-adda toore mahadsanid ee falastiin waxa weeyaan maanta waxaa laga jooga hal sano markii ugu dambeysay oo la arkay ee, cudurkan ee, polio ama cudurka dabeysha qof qaba macnuhu sidii hadda ee, loo wada sheegay dhakhaatiirtii oo dhan ugu celceliyeen macnuhu ma aha inaan isdhiganayno waxa weeyaan polio waa cudur cudurrada isqaadsiyu ka mid yahay Een, waa la cirib tiri karaa sida hadda ka horba loo cirib tira cudurrada qaarkood sidii furuqa oo kale ee, ba- ee, ee, small boxka loo baabi'iyey marka kanna waa la cirib tiri karaa laakiin waxaa rabaa keliya inaan laga daalin wacyigelinta insaan oo kale lagu wada mar walba dadkii in la ogeysiiyo xanuunkan in la baabi'in karo oo la tirtiri karo sidii cudurrada kale oo hadda loo tirtiray marka hadda campaignki ayaa lagu gaaray midaan halka sano eh, in aan la arkin hal sano cudurkan eh, polioha laakiin waxaa la rabaa hadda wixii ka dambeeya tallaalkii kaloo caadiga ahaa in aan la joojin oo hooyooyinkii la wacyigeliyo bulshada dhan laga qaybgeliyo wacyigelinta in caruurta mar walba la tallaalo saas waxaan aaminsanahay in la baabi'in karayo Een, waa mahadsan tahay een, doctor cabdiqaadir Een, tobankii sano ugu dambeeyey waxaa socday dadaal weyn oo ku saabsan in cudurkan laga adkaado Een, dadaalkaasoo la leeyahay in hal sano hadda cudurka aan wadanka lagu aragaa sababtiisa dadaalkaasaa keenay dadaaladaasi maxay ahaayeen la sameeyey si cudurkan een, loo ciribtiro waxaan siinayaa doctor cabdi cabdulla
dadalladaasi waxay waxay isugu jireen um, tallaal joogto ah ee wacyigelin joogto ah dowladaha iyo maamulada oo si joogta ah uga qayb qaadanayay iyo waxa la yidhaahdo surveillance oo ama um, la socosho dhab ah oo lala socday in cudurkaana uu dilaaco runtii haddaad ogtihiin waxaa jira in ah, la sameeyey xataa soomaaliya iyo meelo badanba waxa la yidhaahdo national ah, immunization day ama maalinka loo asteeyey ah, tallaalka em, dabaysha waxaa kaloo jira macnaha s i a waxa la yidhaha oo la yidhaha supplementary immunization um, ama tallaal oo lagu lagu xoojinayo mar walba bil walba Loo- een, siyaabo fara badan dad badan ka qayb qaateen bulshada noocyadeeda kala duwan ha ahaato culimaadudiinka ha ahaato een, een, gurubbada sida ah, dumarka ama youthka dhallinyarada ama ha noqoto muxuu ahaa een, maamulada jira ama dowladda iyo een, een, bahda caafimaadka iyo me- meediyaha ah, oo runtii qayb weyn asaga laftigiisu kas- warbaahinta oo ka qaatay macnaha een, qayb libaax sidaa daraaddeed meelo badan ayaa laga soo ah, ah, ayaa ayaa la isaga yimid laakiin runtii haddaad fiiriso soomaaliya xaalkeeda waxyaalo fara badanaa jira oo oo- oo aan weli la gaarin oo runtii haddii eh, tallaalka ka sokow waxyaalo badan oo isku xirxiranaa jira soomaaliya sidaad ogtihiin een, tallaalka boolyadu waxay ka mid tahay ama tallaalka badabayshu wuxuu ka mid yahay tallaallo ah, soomaalida loo asteeyo ka badan lix hadda sideed inay gaarayaan u malaynaya oo haddii aan kuwaas lagu dhex tarin oo kuwaas aan lala xoojin inuusan keligiisna uusan gaarin waxyaalaha kale ah, maxaa jira.
ka mid ah tallaaladaas waxaa ka mid a sida eh, jadeecadoo kale oo la ogyahay soomaaliya jadeeca inay badan ay jirto waxaa ka mid a t b da waxaa ka mid a muxuu ahaa xiiqdheerta waxaa ka mid a een, een, muxuu ahaa hadda lagu daray macnaha mid la yidhaahdo kuma aqaan af soomaaliya laakiin een, hemophilus influenza type b een, hepatitis b kuwaas ayaa la rabaa in lala xoojiyo waxa loo yaqaano routine ama joogtaynta in lala xoojiyo sidaad ogtihiin soomaaliya Een, waxaa burburay eh, systemka caafimaadka hawshii caafimaadkuna way burburtay xarumihii caafimaadka way xirmeen eh, xarumo yar ayaa shaqaynaya Ah, si lagu gaaro marka een, xarumahaas een, way adag tahay hadda meelo badan dagaalaa ka socda Een, si lagu gaaro way adag tahay sidaa daraaddeed haddii aan la baahin caafimaadka oo loo dhoweyn dadka meelaha ay ay degan yihiin waxaa adkaanaysa in mar walba virusku la arko isagoo meel ka dilaacay kadibna ayaa eh, la- la isu habar wacdo ee markaas kadib haddana markaa campaignki la qaado laakiin fursaddaan haysanna waxay ahayd ah, runtii kii ugu dambeeyay oo la qaaday eh, dowladda soomaaliya oo aad uga qayb qaadatay un-ta qaybada kala duwan CT cdc atlanta oo aan xusayna inay ayadana macnaha si joogtaa maalgelin joogtaa wa- waxyaalahaasoo dhan waxay keeneen in marka cudurku dilaaco isla markii laga hortago laakiin taasi maahan waxa keliya oo macnaha ki kara cudurka waa mahadsan tahay haye een, dr nasra barnaamijkan een, cudurka dabaysha in uu baaba'ay waxaa suurto waxaa suurtageliyey wacyigelinta dheeraadka ah oo bulshada loo wado waxaa jirtay een, xilli bulshada aysan fahansanayn cudurka dabaysha dhibaatada uu leeyahay xilli aysan al- yacni wax dhibaat een, culaysa aysan u arki jirin ay mar walba arki jireen xanuunka oo ilmahoodii saameeya laakiin markii wacyigelin badan loo sameeyey oo miidiyada laga hadlay oo baraarujintii la bilaabay waxaad moodaa bulshadii inay xoogaa soo kaabatay oo ay fahmeen cudurka dhibaatada uu leeyahay run ahaantii haddii aysan bulshada garab ku siinayn oo aadan ka helin garab oo aysan ku ogolaanan inaad cudurkii dabaysha ka cirib tirtid way adag tahay saa ku cirib tirtid Een, bulshadeenna ayaa horta kuga qayb qaadatay Een, w- een, xarumaha caafimaadka oo ayagana een, dardar geliyey sida uu dhakhtar ka sheegay waxayaan way burbureen xarumihii caafimaadka soomaaliya ku yaalay Een, taasaa horta keentay in xanuunkii dabaysha uu dadka saameeyo laakiin hadda maadaama xarumo badan iyo yacni dowladdii ay kaashatay hay-ado badan u n t kulli dadka bulshada wacyigelinta meediyihii taas ayaa kalifaysa in xanuunkii yacni uu yaraado dabaysha taas ayaana mostly noo fududaysay oo suurtogelisay in soomaalidii ay ku yaraatay cudurka dabaysha waa mahadsan tahay haye een, dr khadiija salaam wallaahi wax dheeraada hadda aan ku daro intii hadda lasoo sheegay oo badan ma jiraan laakiin waxaan leeyahay si fiican ayaa loo dadaalay dadaalkii waa la kordhiyey laakiin weli waxbaa ka dhiman oo ah dadkii shacabki waxay ka aaminsan yihiin boolyada ilaa ay hadeertaan sidii la rabay uma saxmanin oo dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin boolyada markii la tallaalkeeda kambeynkeeda la qaado in infertility iyo waxyaabo kale la sameynayo marka waxaan leeyahay dadaalka weli wuu nagu yaryahay insha allah waa mahadsan tahay Een, taana waa usoo noqon doonaa Een, waxaan siinayaa dr cabdiqaadir xuseen warsamo Ah, ee, waa yahay Ee, kolleyba horta aad baa looga hadlay Ee, si waxaad moodaa dhammaystiran in looga sheekeeyey Een, maanta waxaad moodaa inaan sheeganayno guul guusha ku meel gaara ama sida inaan isdhigano ay fiican tahay sideeda markii dagaal la galo loogu guulaysto waxaa la xusaa dadkii dagaalkaas ka qayb qaatay oo ku guulaystay waxaan soo sheegnay w h o ga waxaan soo sheegnay een, bahda caafimaadka waxaan soo sheegnay een, eh, eh, ururada bulshada hooyooyinka dhallinyarada eh, waxaan soo sheegnay oday dhaqameedyadii maamuladii gobollada ka jiray waxaan soo sheegnay dowladdii waxaa kaloo jira qolo kale oo qayb weyn ka qaadatay oo ah dhallinyarada tallaalka samaynaysa oo tababar la siiyey markay tallaalka samaynayaan tababaro gaaban la siin jiray dhallinyaradaas aqoonta ay ka heleen tababarada marka eh, la siinayey waxay kula noqdeen guryahoodii guryaha markay kula noqdeen waxay leeyihiin saaxiibo waxay leeyihiin walaalo waxay leeyihiin waalid aqoontii bay guryahooda geeyeen taas ayay weeyaan horta waxyaabaha ugu badan oo xataa fursad u siinaya ee noo siiyeyna maanta inaan sheegano hal sano inaan tallaal eh, la arag cudurkii maaragtay dabeysha Een, sidii markii horeba loo sheegay een, waana la isdhigande oo maaragtay la sii wado tallaalka maaragtay joogtaynta ah oo rutiinka ah taas inay sii socoto waa mahadsantahay Een, waxaa jira caqabado intii lala dagaalamayo boolyada soo socday Een, qaar laga gudbay qaarna weli waa ay jiraan qaarna weli dadka waa ay ka horeeyaan maxaa ka mid a caqabadaha ugu adag ee soo wajahay dagaalka lagula jiro een, cudurka boolyaha dr cabdi cabdulla Um, carqalado fara badan ayaa jira Uh, runtii haddaad fiiriso sidan hore u sheegay um, xarumihii caafimaadku iyo isu socodkii dadku way way way hakadeen meelaha qaarkood weli waxaa ka jira meelo aan caafimaad ka jirin iyo meelo aan tallaalka xataa uusan gaari karin ayaa ka jira um, inta badan uh, koonfurta iyo bartamaha soomaaliya u badan tahay carqaladaas waa car- waa carqalad ay ka timid burburkii soomaaliya oo aan loo helin xal taas waa mid midda labaad waxay tahay aqoonta ama eh, dadka soomaaliyeed u leeyihiin waxtarka cudurka ayaa asna ah, gaaban oo aad u hooseeya oo eh, waxyaalo fara badan oo dadku aaminsan yihiin oo laysku qaldo iyo en, wacyigelinta oon qof walba gaarin iyo dadka waxyaalahan la yidhaahdo en, waxbarashada dadka oo waxbarashadoodu ay aad u hooseyso oo iyaduna keeni karta inaysan dadkii fahamkoodii uusan ku gaarin waxaa looga dan leeyahay in qo- cunuga la tallaalo ee oo ilmahooda la tallaalo iyo waxaa kaloo macnaha meeshii ka maqan oo iyadana eh, carqalad ah En, sidaad ogtihiin macnaha maamulka dawliga ah uma gaarin soomaaliya meelaha qaarkood En, maamul la'aan ama eh, maamul la'aan haddaysan ka qayb qaadan en, maamulka dawliga ahu cudur kasta oo soomaaliya jira caafimaadka lama hirgeli karo way adag tahay way adag tahay tan kale oo ugu daran oo macnaha carqaladda kaloo jirta waxa weeye dhaqaalaha dhaqaalaha soomaaliya oo loogu talagalay caafimaadka aad u yaryahay inkastoo hadda en, dabaysha ciribtirkeeda ay ka qayb qaadanayaan hay-ado kaloo caalami ah haddana haddii aysan jirin een, dhaqaale loogu talagalo oo si joogta ah maan u socda oo markii la rabo macnaha ee, la hirgeliyo ee, waayo wuxuu u baahan yahay macnaha cudurkani shaqaale aad u fara badan campaign aad u fara badan logistic waxaasoo dhan u baahan yahay Een, waa mahadsantahay waxaan siinayaa een, dr nasra isla een, su-aashii caqabadaha een, horay u jiray een, waxaa ka mid ah in aysan dadku ku baraarugsanaan jirin een, cudurka dabaysha Een, waxaa ka mid ah in een, xarumihii caafimaadka aysan facility ama een, een, inaysan facility fiican aysan haysan jirin adeeg fiican Een, waxaa ka mid ah in shaqaalaha een, een, gudbin jiray een, cudurka dabaysha talaalkooda aysan tababar fiican heli jirin inay jiri jirtay lack of education in yani dadku aysan aqoon daro aysan lahayn aqoon weyn aysan u lahaan jirin Een, caqabadahaas runtii waxayaan waa caqabadaha een, sii kordhin kara cudurka inuu jiro ama wadanka uu kusii jiro marka waxaa loo baahan yahay in caqabadahaas laga hortago in adeegyada caafimaadka la dardargeliyo in xarumaha dowladda caafimaadka qalabka ay u baahan tahay oo ay ku tababarayaan een, shaqaalahooda inay tahay qalab dhammaystiran Een, waxaa jirta shaqaalayaasha qaar meelo qaar een, meelaha qaar aan adeegyada caafimaad gaarin waxaa loo baahan ayadan waa caqabad oo waayo cudurka dabaysha wuxuu ku imaan karaa oo uu aad ugu badan yahay oo jaaniska een, ri- eh, high een, opportunity-ga cudurka dabaysha uu dadka ugu dhici karo waxaa ka mid ah meelaha aanan lahayn xarumaha caafimaadka ayaduna waa caqabad waxaa loo baahan yahay in meelahaas laga as-aaso xarumo caafimaad in shaqaalo tababaran loo helo in facility-ga ama adeega markaas een, bulshada loo hayo ay tahay adeeg dhammaystiran haddii kale wuxuu noqonayaa een, caqabad hortaagan cudurka dabaysha in la ciribtiro Een, waa mahadsantahay Een, waxaan siinayaa dr khadiija Een, caqabadihii hore usoo jiray iyo kuwa hadda ku horgudban in cudurka gebi ahaanba la cirib tiro maxaa ugu waaweyn waxaa ugu waaweyn waa waxa ay shacabkeena iyo bulshadeena ay ka aaminsan yihiin marka horeba tallaalka tallaalka sidiisa ahaanba boolio keliya iyadoon ahayn bay tallaalka oo dhan ba khalad dadkeena ka aaminsan yihiin in cudur horla loo keenayo waxay kaloo aaminsan yihiin in weliba h i v lagu faafinayo waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha meelaha caafimaadka oo aad u yar sidii hadda nasre sheegtay oo kale meelaha caafimaadka yaraantooda waxaa ka mid ah baadiyaha oo kale meelaha oo aanan meel caafimaada gaarin oo meesha ugu dhoweeyey intaas oo kilomitir u jirto in la soo gaarsiiyana ay adag tahay transportationka oo xun darteed waxaa loo baahan yahay transportationka lagu gaarsiinayo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo maxaa ku dhahayeeto meelaha caafimaadkaba in aada loo badiyo dadkana waxa ay ka aaminsan yihiin oo ah khaladaad badan oo dadka ismis misinformation badan oo jirtaan ayadana in la xaliyo sidaasaa ku gaari karnaa inaan caqabadaha uga baxno caqabadihii hore soo jireen way jiraan weli kuwa hadartaan jirana way jiraan weli waa mahadsan tahay haye doctor cabdiqaadir marka een, badanaa waa la wada sheegay wixii oo dhan marka inaan waa ku celinayaa un waxaa weeyaan qaar waa wixii hore u jiri jiray oo uu sabab u ahaa jahliga oo aqoontii dadkii oo iska yar wadamo badan oo afrikaana inala qabaan waxna waa wixii dambe soomaaliya waad ogtihiin muddo hadda shan iyo labaatan sano laga joogo waa burburay waddankii infrastructurekii oo dhan waa dumay een, eh, isu socodkii dadka waa yaraaday een, waxaa jira meelo badan oo hadda aan la tegi karin oo ama waddo saas aan lahayn ama maaragtay colaad awgeed iyo wax noocaasa looga cabsanayo marka waxaasoo dhan waxay noqonayaan obstacles oo oo caqabado hortaagan een, eh, tallaalkii in lagu fidiyo ama cudurkii u f- u sahlaya in cudurkii soo noqdo wixii hore u jiri jiray oo jahliga uu keenay maxaa ka mid ahaa tallaalka oo dadka ay u arkaan een, eh, maadaama uu yahay wax aan dhaqankeennii hore oo soomaalida ka jiri jirin wax tallaal la dhaho oo uu yahay wax nagu cusub tallaalka dadka qaarkood waxay u arkaan een, in dhalmada lagu joojinayo dadka qaar waxay u arkaan cudurro cusub ayaan lagu fidinaya dadka qaar baa waxay leeyihiin een, ummaddaa la rabaa in lagu t- waa fikradihii iska jiray waa laga soo gudbay waxaasoo dhan aad baa loola diriray runtii qayb weyn waxaa ka qaatay eh, ururada bulshada culamaa udiinkii maamooyinka een, dhallinyaradii qayb weynaa laga qaatay marka waxa nagu cusub hadda waxaa weeyaan dagaaladii waxyaabaha ay keeneen intaas weeyaad waxa uu nagu cusub aad muhiim u ah in la ogaado oo ah een, hadda cudurkan wuxuu ku fidaaba waa nadaafad darrada waxaa la isaga qaadaa waa nadaafad darrada sidaa daraaddeed een, nadaafaddii oo aad u liidata waddanka iyo meelaha een, dadku soomaalida maanta oo ama ama bannaanka u qaxeen ama gudaha ku qaxeen marka taas waa ca- carqaladaha ugu waaweyn ee ka mid tahay iyaduna waa mahadsan tahay Een, su-aasha marka aan kugu soo celiyo bulshada een, door sidee ah- door sidee ahay bulshada ku leedahay in cudurkan la ciribtiro qaybaha kala duwan ee bulshada een, ama ha noqoto culumudiinka ama ha noqoto hooyooyinka oo loo baahan yahay inay bulshadu ka qaadato si cudurkan hal sana hadda la waayay aanan mar dambe loo arag
Ee, bulshadu waa wax ugu muhiimsan in haddii aan bulshadu aysan ka qayb qaadan maba waxba lagama qaban karaba so um, waxaan ka bilaabna qoyska in qoysku ay eh, marka ugu horeysa een, fahmaan ilmahoodu inay caafimaadkooda ku jiro haddii qoysku uusan fakarin oo qoyska aysan ka bilaaban inuu fakaro waxa weeye muxuu ahaa dhibaatadu ayagana waa soo gaaraysaa kuwa kuwa kale qoysas kalena way gaaraysaa haddii qoys fiican uu jiro oo qoyskaasi ilmihiisa uu tallaalo haddii qoyska ku xiga uusan tallaalin cudurkii kama tegayo hadduu si kasta u dadaalo asagana wuu ku soo noqonayaa marka qoyska wax wax fahmay ama eh, ilmahooda tallaalay waxaa waajib ka saaran yahay inay kuwa kalena ay u wacyigeliyaan si ayagu hadhow ay u badbaadaan taas waa mid eh, qoyska saaran tan macnaha bulshada ah, bulshadu waxay isugu jirtaa dee maamulada eh, waxgaradka een, hay-adaha Een, waa mahadsan tahay haye doctor nasra bulshada doorka ay ku leedahay een- een tal- cudurkan dabaysha een, suu noo sheegay daktarka ama dhakhaatiirta ka horreysayba cudurkan horta waa in la aaminaa inuu yahay cudur lagu kala qaado in cudur ay tahay cudur la kala qaadi karo oo laba qof kala qaadi karaan wuxuuna ka dhashaa poor hygiene ama caafimaad darro haddii ereyada uusan caafimaad ka jirin tallaalka la wado waxba uma qabanaya bulshada Nadaafadana muhiim.
nadaafaduna waa muhiim Een, waxaan kula dardaarmayaa a- waxay bulshada ay ka qayb qaadan kartaa in ay ka taxadaraan ama ay sa- ay- ay mar walba ka feejignaadaan een, waxyaabaha u keeni kara cudurkan in ay baraan caruurtooda een, sida looga hortegi karo in waxaweyaan een, b- een, mar walba ay caruurta ku- ku- kula dadaalaan inay baraan gacmaha sida loo dhaqdo waxyaabaha keenaya een, cudurka inaa qofba qofka kale uu u gudbiyo Een, suu dhakhtarka iclaamiyeyba Een, haddii aniga maanta aan cunugayga tallaalo laakiin een, gabadha dariskayga ah aysan cunugeeda tallaalin ha u malaynin inuu cunugaaga caafimaad qabo waxaad la socotaa in gabadha cunugeeda fayraska uu qabo uu cunugaaga soo gaari karo marka waxaan kula da- een, bulshada ay kaga qayb qaadan kartaa een, ayadoo wacyigelinta loo suubiyo kow in caafimaadka een, meel laga saaro oo laga- een, mar walba laga wacyigeliyo sida ay uga hortegi karaan een, cudurkan maadaama uu yahay virus virusna waxaa keena waa caafimaad darro Een, tan labaad waxa een, bulshada ay kaga qayb qaadan kartaa ayadoo loo suubiyo baraarujin iyo wacyigelin siyaada ah ayadoo loo suubiyo tababarayaal aad u tiro badan shaqaalayaal aad u tiro badan buu u baahan yahay cudurkan ma ahan cudur la sahlan karo ama ku baabi'i karo vaccination ama tallaal keliya waa cudur u baahan wacyigelin dheeraad ah taas ayaan aaminsanahay in bulshada doorka ay kaga qaadan karto ay tahay mahadsanid waa mahadsan tahay haye doctor khadiija
bulshada doorka ugu weyn bay ka qaadan kartaa talaalkan dibirta cirib tirkiisa in la hirgeliyo waxaa ka mid ah bulshadu haddaysan ogolayn talaalka in la soo gaarsiiyo ma- ma suurtagelaysa in cudurka la tirtiro waxaa dhici karta bulshooyin qaarkood oo isku fikrad ah oo israaca hadday isku raacaan in aan talaalkan la soo gelinin ama ay aaminsan yihiin khalad ka aaminsan yihiin macquul ma noqonayso inay dadkii caafimaadka dadkii talaalka waday inay soo galaan bulshadaas ay wax ka qabtaan marka fikradda bulshada haddii ay saxan tahay oo aaminsan yihiin in talaalka een, uu sax yahay uu fiican yahay that means bulshadaas qayb bay ka qaadan kartaa in la hirgeliyo waxaa kaloo jirta s- nadaafad darrada qaybteeda ah oo bulshadaas nadaafadeeda hadday aad u hooseyso xaafadaas dadka degan ee aad u hooseyso s- waa cudurka macquul ma noqonayso in la hirgeliyo ciribtirka cudurka booliyada tusaale ahaan waxaa jirta soomaaliya meelo ay u yaqaanaan markuu roobka u dao balli iyo waxaasay dhahaan waa meel uu biyaha fadhiistay biyaha fadhiistay cudurro badan baa laga qaadaya almost laakiin ayadana waa nadaafad darradii presentationkii ay ka mid tahay waxaa kaloo jirta ilmaha soomaalida bulshada kasta ma lahan meel ay caruurta gaara oo ku ciyaaraan oo nadaafadeeda la ilaaliyo playground yo ma lahan ilmaha ay ku ciyaaraan oo nadaafadooda la ilaaliyo cunug kasta meeshuu doono ayuu aadaa oo kasoo ciyaaraa kasoo noqdaa marka bulshada doorka ay ka qaadan karto waxaa ka mid ah in ay samaystaan meel caafimaadkeedu saxan yahay oo caruurtooda ku ciyaaraan oo mar kastana laga warqabo waxaa kaloo ka mid ah inay bulshadu aqoonteeda ay kor u qaado haddaysan aqoon u lahayn wax kasta ama cudurrada iyo wax kasta aysan aqoon u lahayn waxba ma ma soconayso laguma hergelin karo waxyaaba tallaabooyinka lagu qaadi karo een, ciribtirka tallaa- tallaa- booliyada marka waxaa leeyahay bulshadu qaybta ugu weyn bay ka qaadan kartaa haddii ay waa wada mahadsan jirto tahay marka waxa weeyaan horta waa waa su-aasha waxa weye bulshada een hawshaan gebi ahaanba waxaa iskale ummadda waxa la daaweynaya waa ummaddii waxa caafimaadaya waa ummaddii haddii la daaweeyo haddii aan la daaweynin ama aan tallaal daawo maahan haddaan la- laga hortegin waxa jiranaya waa ummaddii caruurteeda minis waa shacabkii dadkii berrito ummaddaas maaragtay maamuli lahaa dadka waxaa laga rabaa shakhsiga caadiga ah oo soomaaliga ah inuu aamino howshaan inay isaga u taalo waxaa la yidhaahdo sense of ownership inaad adiga leedahay howshaan aan nina kaa xigin haddaad bogsatana adiga dan kuu tahay carruurtaada marka middaas way horta midda ugu weyn oo loo baahan yahay in dadka lagu abuuro adiga inuu dagaalkan kuu yaallo cid kale aanay u oolin ummadaha kale sidii un-ta sidii dowladaha sidii shaqaalaha caafimaadka kulligood waxa weeyaan waa waa side actors yacni waxa waxa weye dadka qayb qaadanaya laakiin waa macaawiniyaal un hawsha runtaa waxay u taallaa ummaddii shaqada runtana ayagaa qabanaya waa inay raalli ka noqdaan waa inay u arkaan dantooda inay tahay waana inay u arkaan inay ayagu leeyihiin hawshan ayagu u taalla markaas weeyaan marka lagu guulaysan karo Waa ma- talooyinku waa way badan yihiin laakiin kuwa ugu muhiimsan waxay tahay horta marka ugu horreysa in la aamino een, in tallaalku uu yahay mid een, jira oo sax oo dadweynuhu waa inay intaa ogaadaan waxyaalo badan oo dadku iska dhaadhicina jira waxaas waxba kama jiraan haddii aad een, wax yaraan tusaale soo qaato matalan ee, tallaalka so- een, waddamada muslimka gaara laysu raaciya hadda soomaaliya hadda waxay ku jirtaa ee, barigay bartamaha ah, asia ee mediterraneanka ay ku jirtaa soomaaliya marka Ee, taas waxaa loo sameeyey in qofka loo loo xaqiijiyo inuusan wax bannaanka kale looga keenin sidaas daraaddeed ee, waxa ay meelahay soo marto ee, ilaa warshadda lagu soo sameeyo ilaa iyo meesha ugu dambaysana in qaboojiyihii loogu talagalo yaal marka waxaan ku een, aan leeyahay macnaha in ay dadku ku kalsoonaadaan in talaalkan uu yahay sax marka ugu horreysa taas waa talada oo aan usoo jeedinayo dadweynaha midda labaad waxa weeye een, muxuu ahaa dowl- dowladda iyo maamulada jira ya dowladda iyo maamulada jira haddii aysan macnaha si uga qayb qaadan buuxda een, dadkii hadday jiradaan ilmaha keliya maan dadka waaweyn xataa hadda ninaa u dhintay berigii oo tii ugu dambaysay hal qof oo weyn oo ahaa qofkii dhintay haddii aysan ka qayb qaadan oo aysan si saxa uga qayb qaadan wax la qaba karo ma jirto waa mahadsan tahay haye haye doctor nasra een een barna een waxaan kula talin lahaa ama aan uga tagayaa bulshadayda kow waa in ay aaminaan sida uu dhakhtarka sheegay cudurkan waxa uu yahay een waa inay Soomaa een Soomaalida especially waxaan ku waxaan la hadlayaa waa Soomaali waa inay joojiyaan misinformationka fikradaha qaldan ay ka aaminsan yihiin talaalka mistrustiga al yani aaminaad darra ayaa jirta een waxaa jirta Soomaaliya markii baraarujinta wacyigelinta talaalka laga bilaabo in guryo badan aan la tagin oo markii yani la damco in caruurtooda loo talaalo ay buuq ama dagaal ay ka hor imaanayaan oo ay leeyihiin caruurteena ha naga talaalina bulsha waxaan idin sheegayaa faa'iidada idinka ayay idinkugu jirtaa waxaadna arki kartaan oo tusaale idinkugu filan waad aragteen dad badan oo isbitaalada la keenay oo paralyze ah oo la leeyahay cudurkan ayaa saameeyay cudurka dabaysha ayaa ku dhacay haddaba waxaad ogataa cudurka dabaysha ka hortegiisa inuu yahay inaad cunugaaga tallaalatid inaad kaga hortagtid adigoo caafimaadkaaga ka taxadaraya waxyaabaha ku keenaya cudurkan inaad ogaatid faa'iidada uu ku leeyahay cudurka cudurka talaalka dabaysha waxaan kula talinayaa mar walba in wacyigelinta lasii wado oo aan laga daalin mar inaba waxaan aaminsanahay soomaalida hadda say ahayd dhowr sano ka hor inay hadday soo yara dhaanto because of dhowr sano ka hor soomaalida ma jeclayn in cunugooda la tallaalo mana ay aaminsanayn inuu tallaalkan wax faa'iida u leeyahay laakiin hadda waxaan arkaa bulsho badan oo cunugooda tallaalaysa oo ku dhahaysa waxa weeyaan waxa xitaa haddaysan jeclayn arkay faa'iidada uu u leeyahay waxaan kula dardaarmayaa mar walba bulshada aan kula talinayaa inay goobaha adeega caafimaadka tagaan inay ilmahooda kaambeynka iyo tallaalada cudurrada markii loo soo gudbiyo aysan diidin oo ay qaataan waxaa tusaale idinkugu filan africa iyo asia buu ka jiraa cudurkan dabaysha adduunkii kale dhan waa laga cirib tiray africa iyo asia sida hadda asia afghanistan pakistan aad buu cudurkan ugu badan yahay inuu mar walba soo laalaabto waxaa keenaya lack of education inaysan dadka cilmi badan u lahayn soomaaliya way ka mid tahay dadka cilmi badan uma lahan intaas waxaa la wadaa baraarujin ku saabsan cudurka talaalka waad aragteen caqabadaha uu leeyahay marka bulshada iyo dhammaan ururada caafimaadka waxaan kula dardaarmayaa inay wadaan mar walba wacyigelintooda oo aysan inaba ka daalin bulshaduna ay ku baraarugsanaato cudurkan inuu yahay cudur halis ah oo u keenaya caafimaad xumo ilaa uu gaarsiiyo heer paralyze uu qofkii paralytic noqdo uusan waxba qabsan karin aad baad umahadsantah haye dr khadiija health professionalska ku haya faraha caafimaadka shaqaalaha caafimaadka oo faraha ku haya hawsha waxaan leeyahay traininadiina iyo experiencegiina iyo wixiina dhanba kor u qaada si ay bulshadu aamin dheeraadeeda kugu qaado oo kalsoonideedu ay kor ugu kor- u- kor ugu qaadanto waayo waxaa jira khaladaad badan oo ka dhaca bani aadamka oo dhan waa ka dhaca especially health professionalka maadaama ay shaqada gacanta ku hayaan way ka dhacaysaa in badan ayay ka dhacaysaa tusaale ahaan marka la rabo qofkii talaalkii laga rabay in muruqa laga siiyo waxaa dhici karta inuu tishuga ku shubo marka tishuga hadduu ku shubo waxaa dhici karta khalad baa dhici kara oo calaamado kale wuxuu soo saari karaa talaalkii intii laga rabay aan ahayn caabuq oo kale waxyaabahaas soo saari karaa bulshadii markay dhacdooyinkaas oo kale arkaan aaminkoodii ay ka qabeen awalba oo hoos u liitay wuu sii baaba'ayaa xaafaddan haddii lasoo galo dhowr qof baa saas oo kale ku dhici karta intii oo dhan ma dhici karto laakiin markay taas dhacdona bulshada aaminkoodii hoose usu dhacaysaa si taas looga hortago waxaan dhahayaa health professionalska aqoontiina iyo experiencegiina ka taxadara intiinaan sameynin talaalka ta labaad wacyi- een, talada koowaad waxaan usoo jeedinayaa ministry of healthga usoo jeedinayaa waxaa jirta iskuulla wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada maadooyinka ay soo jeedisaan waxaan jeclahay inay ka mid yeelaan qayb ka mid a caafimaadka first aidka oo kale waxyaabahaas oo kale dhan inay dadka baraan waayo dadka la tallaalayo waa caruurtii dadka waddanka usoo baxayana waa caruurtaas caruurtaas haddii aqoon u leeyihiin faa'iidada uu leeyahay vaccinationka iyo wax kasta caafimaadka uu leeyahay haddii aqoon u leeyihiin ma dhici karto wax ka hor imaan doona insha allah haddii ay la sameeyo waxaan jeclaan lahaa maado ka mida inay ku soo daraan maadooyinka caafimaadka ah oo u sahlan ardayda inay bartaan maado si ay u fahmaan faa'iidooyinka uu leeyahay caafimaadka oo dhan iyo vaccinationka iyo wax walbaba fair stateka ay u yaqaanaan talada saddexaad waxaan usoo jeedinayaa shacabka shacabka waxaan leeyahay dadkaan waa dadkiinnii dad idinka idin cirib tiraya ama dhibaato idin keenaya maaha marka waa hooyooyinkiinnii walaalihiin waxa waxaa sameynaya waxayna talaalayaan waa walaalahood iyo dadkoodii marka dad kale oo korka imaadoo dhibaato idiin wada mana ma nihin mana ahan ee ha aaminaan inaysan dhibaato u keenayn insha allah intaas ayaa taladeeda kusoo waa wax aada u fiican runtii waa waan jeclaystay fikraddaas iskuulaadka in lagu dhigo faa'iidada tallaalka uu leeyahay waa muhiim iskuulaadka keliya xataa ma aha dugsiyada malca- caruurta soomaalida waad ogtihiin boqolkiiba boqol waxay aadaan dugsi subax markay yaryihiin macallimiinta dugsiyada dhiga wacyigelinta in laga qaybgeliyo inay caruurta u sheegaan faa'iidada tallaalka u leeyahay waa wax runtii aan aada u jeclaystay arrinta aan usoo jeedin lahaa xagga ummadda guud ahaan shacabka waxaan idin leeyahay hareerahaaga fiiri dadka guurguuranaya afarta adinku socda ama ama qof lugla oo maaragtay lug aada uga dhutinaya yay u badan yihiin da-day u badan yihiin bal hareerahaaga fiiri keliya waxaad arkaysaa dadka afarta adinku socda waa konton jir iyo wixii ka weyn xooggooda qof qof waad arki kartaa ka dambeeyey laakiin na- da-dooda xooggiisa waa konton sano iyo wixii ka sii weyn taa maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa guushaan la gaaray inuu yahay tallaalka m- ee, faa'iido inuu keenay tallaalka intii tallaalka la bilaabay cudurka inuu aada hoos ugu dhacay waayo waagii horena xanuunkan waa badnaan jira marka taas kuwaana qaado een, ee, ca- annagay dan noo tahay marka xanuunka waa soo yaraaday waa laga guulaysan karaa waa mahadsan tahay een, dr cabdiqaadir een, ma jirtaa marka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa ay ugu talagaleen oo isku xir guud ah oo wacyigelinta dhankeeda ah oo ilaa ummadda ma kala maarmantee ay ku badbaadinayaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhallinyarada ah ee soo korayo ee ah cudurdii waddanka Ee, waa mahadsan tahay waxaa weeyaan marka laga hadlayo een, ee, ka hortagga cudurka ama een, wacyigelinta marka la sameynayo horta number one idinka ah wariyaasha qayb weynaa la rabaa inaad ka qaadataan sababta waxaa weeye idinka weeyaan dadka wax u sheegaya ummadda ummaddana idinkaa la xiriira waa inaad qayb weyn ka qaadataan arrintaas Een, meediyada waa waa waa tiirki marka laga hadlayo wacyigelinta Ee, waxaa jirta waxaan idinkula talin lahaa ee meediyada nafteeda marka laga hortegayo xanuun ama cudur hadda waxaan soo xasuustay waagii dhoweeto hadda h i v-ga markuu aada u fiday ee, waddamada afrikaanka waxaa jiray dhowr qaab la isku dayaa jirtay Een, waxaa jirtay markii ugu horreysay qaab cabsigelina dadka in loo sheego la yidhaahdo ediska waa idin dilayaa ediska kanuu keena waa shaqayn weyda marka isla tiibaan hadda u isticmaali karnaa booliyaha idinka hadda meediyada ah marka aad ka hadlaysaan booliyadoo kale xoogga ha saarina dhibaatada uu keeno iyo cabsigelin ummadda cabsigelin wax kuma barato ka sheekeeya faa'iidada uu leeyahay ee tallaalka sida hadaayo kale markaan ka sheekeynayn ra'yiga dadka lagu bedeli karo waxaa ka mid ah aqoontooda kor loo qaado oo looga sheekeeyo cudurkan wuxuu yahay adoon cabsigelin iyo waxba ku dareynin iyo een, faa'iidada uu leeyahay tallaalka oo looga sheekeeyo sidaan u fahmay waxa waaye inaad een, human rights ka shaqayso xuquuqda waxaan horta isxasuusinaynaa in tallaalku uu ka mid yahay human rightska tallaalka laftigiisa wuxuu ka mid yahay xuquuqda ilmuhu ay leeyihiin oo asaasiga ah haddaad fiirsaan waddamo badan xataa waa haddaad cunugaaga tallaalin waa dembi so midaas annagoo og sida doctor cabdiqaadir uu sheegay waxaan u baahannahay shaqaalaha ka shaqeeya meediyaha oo aqoon badan leh oo aqoon u leh eh, dhinaca caafimaadka dadkii macnaha isla markii macnaha maskaxdooda aan ka baabaynin dhibcaha nolosha waa tallaalka afka lagu- maadaama uu laba dhibcood maadaama ay laba dhibcood tahay oo afka looga shubayo noloshiisoo dhana ku xiran kambaynku wuxuu ka bilaabanayaa ilaa iyo ay gaartay in madaxweynihii oo labadii dhibcood dhibcihii nolosha u qaatay oo iyo wasiirro kale iyo madaxdii kale ee waddanka waad mahadsantihiin dhammaan een, bahda v o eda ee maanta waxa weyn uga casuuntay ee fursadda noo siisay inaannu idinkala qayb galno barnaamijka wacyigelinta dabaysha Een, magacaygu waa maxamuud axmed muuse Een, hal su-aala marka waxa weeye inta badan lagu soo noqotaa Een, sida hadda dhakhtarku ka dhawaajinayay waa marka waxa weeye leeyahay yaa u baahan een, in la talaalo arrinka ah eh, ma ilmaha shanta sano ka yara la tallaalaa ma ilmaha tobanka sano ka yara la tallaalaa ma dadka waaweyna la tallaalaa waxaad ogaanaysaan hadda waxa la tallaalay waxay ku xidhan tahay marka uu cudurku oo inta la ciribtiro oo la ogyahay waddanka inuu f- uu- uusan jirin cudurkii taargetku waxa weeye waa ilmaha shanta sano ka yar laakiin marka la ogaado in cudurkii dilaacay waxaa la taarget gareeyaa ilmaha tobanka sano ka yar iyo dadka waaweynba sababta dadka waaweyn loo tallaalaya waxa weeye cudurku macnaha meesha uu u ah saldhigga inta badan waa ilmaha shanta sano ka yar saxaradooda waxaa ku xiga dadka waaweyn xataa laftigooda marka haddii qofka weyn xataa uusan jiranayn waa in laga tallaalaa si uusan ugu gudbin ilmaha kale marka taargetka ugu badan oo cudurka tallaalkiisa ay tahay waxa waaye waa ilmaha shanta sano ka yar taas waa midaas su-aashaas haddaan ka jawaabo su-aasha kale s- sidee loo xakamay kan wacyigelintu joogtahay iyo in ay jirto surveillance dhakhtarada waxaan weydiinayaa su-aasheedu een, cilmigan hadda technologyga eh, sidee bay u isticmaali karaan dadka jooga degmooyinka een, oo khaasatan in la ururiyo waxa la yidhaaho eh, daytaha ama war xogogaala laga helo dadka s waxaa weeyaan s- ee, qaabkee loo samayn karaa eh, surveillance ama monitoring joogto ah xataa marka la sameeyo talaalka taas waxaa weeyaan waa sidii dee loo sheegay een, in dadka dad bulshada ka mid ah primary health care workers waxa la yidhahda in la sameeyo dad bulshadaas ka mid ah oo shaqada bulshada ay qabtaan oo kale qabta oo la soo baray maaragtay sida een, ay usoo usoo sheegaan waxyaabo noo- calaamado noocaasa markay arkaan taas weeyaan diro telefoonada oo qofka xataa lagu xusuusiyo la yidhaahdo waqtiga talaalka waa la gaaray Een, marmar la soo qoro waxaa maaragtay okay. inkastoo dadku aysan waxba aqrin hadda waxaa la yaab kale waxa waaye dadku majoritiga waa haystaan telefoon baadiya xataa isla markaasna waxay diraan fariimo way qoraan marka taas warta waa mid oo hadda looga faa'iidaysan karo aadaa u mahadsantiin mar labaad Een, cabdiraxmaan su-aasha uu na weydiiyey oo ah see loo heli karaa data Een, waxaan aaminsanahay horta hadda data way jirtaa waayo een, lama soo ururiyeen oo lama dhaheen een, lama helin soomaaliya qof een, cudurka dabaysha qaba haddaysan data jirin Een, inkastoo ay u baahan tahay in la sii xoojiyo Een, taasna waxaa lagu xoojin karaa oo keliya in aan helno dad aan annaga u tababaranay wa- een, bahda caafimaadka Een, soo see dhakhaatiirta hore sheegeen dad la guura hadba meesha ay dadka guuraaga degaan een, si ay u soo ururiyaan data collection Een, een, waxaa lagu heli karaa keliya un in bulshada qayb ka mida volunteer loo baro oo ay dadka u shaqeeyaan iyo in mar walba een, barnaamijyada een, een, sida uu dr cabdi sheegay la isticmaalo hadda soomaalida aad bay technologyga ugu horeysaa realityga Een, ma aaminsana inay jirto meel een, baadiye ah ama tuulo ah oo aan haysan qof taleefon een, wata inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa doodeennii la xidhiirtay cudurka dabaysha oo aanu ku qabannay magaalada nairobi doodda waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb gelayay dr cabdi cabdulle xirsi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada faafa dr nasra xabeeb yuusuf oo cudurrada guud ah dr khadiija salaad aadan oo caafimaadka bulshada baratay iyo dr cabdiqaadir xuseen warsame oo ku takhasusay cudurrada lagu kala qaada galmada iyo kuwa ku dhaca dhimirka tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doonana barnaamijkan oo kale dhegaystayaal waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo magaalada nairobi dhowaan mar ay shaqo ku tagtay doodaasi inoogu soo qabatay halkaad kala socotaana waa v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha waxaanu inooga yimid magaalada muqdisho
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada muqdisho waxaan ku suganahay xarunta golaha abwaaniinta soomaaliyeed mowduuca maanta aanu ka hadlaynana waxa uu yahay fanka soomaaliyeed horumar iyo dib u dhac wixii uu sameeyey muddooyinkii u dambeeyey waxaana igala qayb qaadanaya abwaaniinta kale ah axmed siciid saabir carab yalaxow maalin axmed nuur siyaad soodaani maxamuud cabdi kaadheeri xirsi dhuux maxamed iyo cismaan cabdulaahi guure waxaana hadalka ku horeynaya axmed siciid saabir marka u horreysa aad baan kuu salaamayaa su-aashaada haddaan u soo noqdo waxaan aaminsanahay fanka soomaaliyeed inuu gaaray horumar dhexaad leh oo aad iyo aad u fiican haddaan sababayo oo tira maxaa ka mid a idhaahdo waaga hore abwaanadu waxay samayn jireen erayo la yidhaahdo erayo adag waxaana af ingiriisiga lagu yidhaahdo grammar words erayo aad u adag bay samayn jireen oo dad dhifii garto hadda nin walbaa masrax wuu iska helay dadkii waa dhoofay dibaduhay tageen organo iyo muusigyaa la iska helay nin walbaa wuxuu sameeyey wuxuu doonuu sameeyey tusaale hees waxaa jira la yidhaahdo muuse ismaaciil qa- qaliin la qaadi jiray oo la yidhaahdo ubaxoo dilaacay dawadii naftayday gabar buu la dardaarmay gabadhii la dardaaran wuxuu yidhi meeshaad kuu dirayo ood u socoto haddaad tagto waxaad arki doontaa geelu waa ku dararaa arigu waa ka daran yahay wiil baa helay muxuu ku bedelay geelu waa dhareeraa ariguna waa ka daran yahay ma ujeedaa laguma qabsan heeskii wuu socda idaacadihii iyo saxaafaddiina waa sii daayeen dadkii waa ku dhiiraday nin walbi markuu arkay in eryadii la hadlaynayo iyana waa sii hadlayeen marka fankii wuu tarmayo waa iska awal wax dad kooban oo murtiyahana oo cod macaan oo muusigyahana oo wax walba ku ku horumaray baa haystay hadda wa- gacantuu ka baxay dee horumar buu gaaray soo markii karo marka anigu waxaan u haystaa dadku si ay doontaan ha u qaateen dad baa ka jin u qaadanaya oo waxay u haystaan ninku wuxuu saas u leeyahay fanka dib u dhac uu qarinaya qarin maayee fanku waxa weeye waxa dimuqraasiyadda la yidhahda la kacday dimuqraasiyaddaba anigu saddex shay baan u aqaan waxa doonta cun waxa doonta dheh iyo waxa doonta sida kale u isticmaal ayaan u aqaan moogta hadda waxa doonta dheh haddii ay dimuqraadiyadda ku jirto dee fankuna wuu raacayo gelu waa dhareera buu maraya ku hay ku hay ku hay ku hay halkaan rabay weeye ku hayna waa maraya abwaan carab yalaxow maalin bal dareenkaaga ku aadan dhinaca fanka muxuu yahay xilliga aniga dareenkayga marka aan ka hadlo ee, fanku horumarna waa sameeyey dib u dhac cajiibana waa sameeyey horumar waa sameeyo fanaaniintiyaa farabatay laakiin waxaad u qabtaa inay dhaleen dhicis aad u tiro badan yacni ma waxaan fanna ahayn ee, shibna ahayn nin bay ka sheegeen warkaagu xalna maaha xaajana maahana muxuu yahay waxaan heesna ahayn heesna aanna ahayn oo oo shibna aan ahaynna oo badan waa la sameeyey waxaana u qabaa ee, aniga dareenkayga ilaa laga sameeyo tiyaatarka mar ma- aan ilaahu raalliga ahada markabku waa wax weyn diyaaradu waa wax weyn haddana waxaa laga yara laga hagaa meel yar oo la yidhaha steerin ama sh- eh, shukaanta ee soomaaliya waxaa laga hagaa ama fankeeda laga hagi jiray tiyaatarkii soomaaliya tiyaatarkii eh, suu yahay isweydiin mayno waa burburay sida tiyaatarka u burburaa fankeena u burburay kalama harin labadaasu waxaana u qabaa eh, aragtigayga soomaaliya fankeeda inuu horumar haddii la rabo wuxuu ku xiran yahay tiyaatarkaasoo la dhiso ee lagu tartamo wixii ka soo hera waxa aniga aragtigayga waxaan u arkaa eh, qof walba meel inta tagta wilisaqaha tumatee shabashabo saasay ila tahay aniga haddii aad taabatay meeluhu horumarka ka sameeyey iyo haddii aad ka hadasho meeluhu dib u dhaca u sameeyey labadaba fanku wuxuu horumar ka sameeyey weliba aada u fiican horumar fiican oo la taaban kara ka sameeyey xagga muusiga ee, he- muusig cajiibaha la helay oo aada u macaan laakiin ay ku hoos jiraan erayo ee, inta waxgaratahu badana afkooda ay kala xishoodaan waa aragtigayga waxa uu dib u dhac aada iyo aada ka sameeyey maalan ee, qaabka lebiska oo aan dhaqankayna ahayn waxa uu dib u dhac ka sameeyey kelmadaha la rabo in nuxurkooda la helo oo aan laysaga heesay waxaan nuxur lahayn oo inta badan ba afka lagala xishoodo halkaas dib u dhac weynaa ka muuqda aragtigayga axmed nuur siyaad soogaami fursaddan anigoo ka faa'iidaysanayo runtii khaaliga ah fanka wuxuu sameeyey dib u dhac fanka dib u dhaca uu sameeyey waxaa ka mid ah fanka waxaa lagu tumi jiray istruminta oo isku filan oo buuxda hadda hal organ iyo hal ninaa meel fadhiyo qarab qarab oo ka siinayaa kombyuutar baa lagu haynayaa gabar foorateenba ah oo aan aqoonin fan oo aan tababarnayn ayaa qayb qayb inta looga qabto ayaa la leeyahay fanaanad heblo waa waxaa dib u dhaca keenay haddeer ma fahamtay haddii la yidhahdo life u qaad oo muusigana waa lagu tumayaa ma qaadi karto ilaa ay falaashka ay meesha gashato ma qaadi karto marka dib u dhacaas waa sameeyey fanka aniga haba yaraatee wax midda kale fanka hadda jira abwaaniinta soomaaliyeed waa ku xaqiran yihiin sababtoo maskaxdoodiina waa la qaatay mana la sheego abwaan hebelaa sameeye xataa waa loo quuri la'yahay waxay ku xaqiran yihiin murtidoodii ayaa la qaataa laxamiistaha waa abwaan maskaxdiisa ayuu ka laxameeyey muusig buu sameeyey laxan buu sameeyey lama sheego maxay ku dhacday fanaanka haddaan wax loo dhiibin xaggu wax ka- abwaanka hadduun wax keenin laxamiistaha xagguu wax ka keenayaa haddii laxamiistaha uusan laxamaynin muusikiistaha xagguu wax ka keenayaa silsiladii isku xirnay oo dhan waa baabi'iyeen waa meel cidlaa wax laga helay oo kale ayaa heesii laga dhigay marka heesaha in la qiimeeyo oo ninkii maskaxdiisa ka soo alifay la sheego oo mudnaan la siiyo ayaa loo baahan yahay taasna waa in xoog la wada saaro aniga sidaan qabo weli inagoo ku dhex jirna barnaamijkii dareenka dadweynaha idaacadda v o a maxamuud cabdi kaadheeri oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed kaadheeri fanka horumar iyo dib u dhac maxaad aaminsan tahay inuu sameeyey ani dareenkayga waxaan aaminsanahay wax horumar uu sameeyey inayna jirin dib u dhac mooyaane bisabab haddaan sababeeyo waxaa weeye af soomaaligu wuxuu yahay lab iyo dhadig waa labadaas u qaybsamaa waxaad moodaa dhallinyarada hadda fanka ku soo baxday ee laleeyahay waxbay horumar sameeyeen ama wuxuu ay sameeyeen inaynan lab iyo dhadig midku yahay kala asaari karin sababtoo ah erey gabadhi ku hadli karto ama ku heesi karto iyo erey wiil ku heesi karo baa kala jira soo ma ah af soomaalkii dhallinyaradan hadda joogtahay way ku hadlaan mase yaqaanaan micnihiisa dib u dhac ma tahay mise ma ah anigan kula hadlaya xoon afriig kismaayo hadda ka hor aniga oo fadhiya een, caweyska sabtida een, barnaamijka maxaad u haysaa telefoonada loo garay buu wiil yidhi hees baan u hayaa markaasaan haye soo daa wuxuu yidhi ugub kula midaane sidaan aabbahaa dilay wareedha ugub maxaa la yidhaah ugub waxaa la yidhaahdo inuu yaqaano soo maaha oo fasiran karo ugub waa waxa dhadig aan weli curanin wiil ma odhan kara "Ani- anuu ugub ugub kula midaanahay ma odhan karo muu- muu maaragtayay beydkii cumar hoolay uu qaadi karay beydkii qasre markuu isagu qaadayo marka dib u dhac weyn buu sameeyey saasaan anu ku aan aaminsanahay waxyaabaha kale ee fanku dib u dhac ku sameeye waxaa weeye anigan kula hadlaya maaragtay anigan siddeetan iyo labadii heeskaan heesaha hergale ku galay yaa gabadhan jeclaayey gaaridii haweenkay naftutay guul wiil baa soo qaaday wuxuu yidhi muxuu yidhi raxmadan jeclaayey waa delqaaf delqaaf wey heeso waxay soo qaadeen hore oo murti lahaa oo micno lahaa oo taabanayay fankuna sidiisaba bulshada indheheedii weeye indhihii bay ka rideen kuwan hadda soo kacdo socdo cismaan cabdulaahi guure muxuu yahay dareenkaaga ku aadan fanka horumar iyo dib u dhac wixii uu sameeyey muddooyinkan dambe Ee, waxaan isleeyahay haddii alla kuu ron yahay fanka soomaaliyeed dibudhacna waa sameeye oo soomaaliya oo dhabaa dibudhac ku dhacay Ee, fankuna wuxuu ka mid yahay bulshadiisa semberi Ee, horumarna waa sameeyey Ee, labadaasba waa dhihi karaa waxaan markaa meelaha aan isleeyahay dibudhac uu ka sameeyey ee, waxay la tahay dee waddankii markuu burburay oo la kala cararay oo xaruntii dee fanka iyo soomaaliyeed oo tiyaatarkii uu burburay fanaaniintii ay kala tageen oo ee, dal iyo dibad meel kasta ay kala aadeen ee, meel bannaanaa soo hartay ee, dhinacaas waxay u keentay fanka dib u dhac badan dhinaca uu horumarka ka sameeyeyna waxaa waaye dhallinyaro cusub oo markii dalku burburay ee, qaarkoodna dalka ay joogeen qaarkoodna ay dibadaha u qaxeen ayaa waxay isku dayeen inay fankii soomaalida meeshoodii ay ka sii wadaan oo haddii alla kuu roon yahay dee dadkii fankoodii uu meesha ka baxay oo laga yaabo inay dhegaysan jireen suugaan kaloo shisheeye inay tii soomaalida ay u qaadaanoo dhinacaasna waxaan isleeyahay fanka waa uu ka soo noolaaday Ee, inkastoo haddii alla kuu roon abwaanadu sida aan maqlaayo ay dhalinta cusub ay ku dhaliilayaan haddii alla kuu roon yahay fankood aniga waxaan isleeyahay in lagu dhiirigeliyo inay mudan tahay sababtoo ah ninka dhallinyarada ah ee dal shisheeye u qaxay ee jooga ee aan heli karin abwaan wax u sameeya ee aan heli karin laxamiise haddii alla guure laxan u sameeya wuxuu ku qasban yahay inuu heeskii hore inuu qaado si uu ummaddii ugu soo celiyo fankoodii marka taasna inaysan dhaliil ku lahayn ayaan aaminsanahay oo ay tahay wax ay duruufta u keento wax kala saara ayay la'yihiin dhallinta cusub oo yidhaahda war adiguna waad ku fiican tahay adiguna waa aad ku xun tahay cid intaas dhahda ayay weeyeen marka waa dhallinyaro macallinkoodii ka lumay marka anigu waxaan isleeyahay eedda waxaaba leh ee, fankii hore sababtoo ah abwaanadii ee, laxamiisayaashii ee, heesaagii macallinka u noqon lahay da'da cusub ayaa booska ka baxay meel bannaanay heleen markana aan siiyo abwaan xirsi dhuux maxamed Ee, dareenkayga ku aadan horumarka iyo dibudhaca fanka soomaaliyeed sameeyey horta waa mid aad u ballaaran oo run ahaantii aan la soo koobi karin Een, marka laakiin haddaan een, aan u- ku hormaro ee, dhinaca dibudhaca dibudhac horta dalka dama- dalka dhan ayaa dib u dhacay marka ee, wax fanka keligiis ku kooban dibudhacaasu ma ahan Ee, waddanku wuxuu la- ee, fanku wuxuu la socdaa waddanka waddanka horumarkiisa ee, tusaale ahaan Een, fanku isagoo dhulka yaalla ayaa dowladdii kacaanku soo qaaday kor u qaaday iyaduna jaranjaro dheer oy geed dheer ku fuushay durbo ka dhigatay wuxuuna sameeyey horumar aan caadi ahayn ilaa uu biladaha ugu badan adduunka ka soo xareeyo Een, heerka uu gaarayna heer xataa yacni aan caadi ahayn ayuu gaaray run ahaantii Ee, fanku horumaruu sameeyey xilligaas dib u dhacu marka wuxuu la yimid dalka dhan oo dib u dhacay Een, haddii aan soo qaato dhinaca kale oo aan dhihi karo horumarka uu sameeyey horumar badan uu sameeyey horumarka uu sameeyey waxa weeye waxqabad badan ayaa abwaanadu sameeyeen tusaale ahaan wacyigelin badan baa la sameeyey rag badan baa heesa sameeyey rag badan baa is- isxil saaray rag badan baa gudo iyo dibad meel walba shaqo adag ka qabtay oo run ahaantii aan cid ku maalgelinaysa iyo cid budget ee, lagu kor taagan midana aysan jirin waxaan leeyahay waa ammaanan yihiin Ee, haddaan u gudbo ee, waxyaabaha la dhaliilayo oo muxuu ahaa meeshan ka yaryeerayo abwaanadu maaragtay dhallinyarada cusub aad loo dhaliilayo horta qofaan la dhaliilin waa qofaan waxba qabanin waxaan dhihi karaa marka wax waa qabteen laakiin meesha waxaa loo baahan yahay tababar ma aysan helin wax seminaar siiya ma aysan helin wax khaladka ka celiya ma aysan helin wax yidhaahda sidaana eh, muxuu ahaa wax loo hagaajiyo fanaaniinta waxaa la bari jiray xataa gacanta mikrofoonka lagu qabto qofku markuu gaca- ee, mikrofoonka uu gacanta ku haysto inuu midda bidixdaana mikrofoonka ku qabsado midda midigtaana actionka ku bixiyo oo tilmaamaha ku dhiibo ayaa la bari jiray Een, haddii qofkaani cid wax bartay lama arko waa sidii guura sheegaya nin baawis yacni maxaad wax u baawisatay lama dhihi karo waa waa run waxaanse leeyahay een, waxaa loo baahan yahay fanaanka soomaaliyeed inuu yaqaano waxa uu ka turjumayo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
markan aanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal barnaamijkii dareenka dadweynaha iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste gabagabadii idaacadda ayaan markana kusii siqaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa kaalimihii sugaanta waxaan heesta layidhaahdo caashiqo wadaad male codka macaan ee fanaanada aamin cabdulaah
weligeeda duunyada waqtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayo waa nin iyo waagi weligeeda duunyada waqtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay hora looga waayo waa nin iyo waagi aniguna wisisiga waxaa waaye idan la hayaa igu wacan waxyeelada wiish bayna sara kacay aniguna wisisiga waxaa waaye idan la hayaa igu wacan waxyeelada wiish bayna sara kacay caashaquu wadaad male wadaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaquu wadaad male wadaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awdka aan isaragne waxbahay dabiibina awdka aan isaragne webi bayla sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weel daloo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaaftaa
codka macaan ee fanaanada aamine cabdulaahi heestii caashiq wadaad male gabagaba ayay u ahayd guud ahaan idaacaddeenii barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin nabadgelyo
biyo looga wabiya waanadu idhaaftaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo wateniyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.